waxaan rabay inaan maanta haddana ka hadlo arrintii ka dhacday gaaris dharaar dhaweyd oo cunugoo yaroo maaragta lagu dilay magaalada oo ay dileenna nimanka ciidanka oo dowladda iyo nabad suga nabadda sugaayeen ay dileen oo gacan gal daran geysatay dhiig dilkiisa ka dambe waxaa dhacday dad baa damceen inay maaragtay arrintii ka dhacday magaalada inay ka qaataan fursad ay kiciyaan xamaaso kale oo laisku diraayo ummadda degan gaaris ummadda gaaris degan way wala degnaan jirtay waa dad ummad maarata kenyaaneh gaal iyo muslim ku nool gaaris maxaa waaye wejigii kenya oo ummad ilbaa ku nool oo weligood wala degnaayeen barkood hata meesha ku dhasheen oo haddana meelna oga soconin oo la damcaya in maarata xamaasad la kiciyo oo laisku daro ummadda meesha degan qalalaaso laga kiciyo dadka xoolahooda la dhaco dadka barkood la dilo oo gacan loo geysto waxaan u baaqayaa ummadda gaaris ku nool inay nabadgelyada sugaan nabadgelya wax ka fiican ma leh nabadgelyada inay sugaan yani maarata iska ilaaliyaan inay ka qayb qaataan dulmi kale inay geystaan ayagana dadka maarata isku dayaya arrintaas sayto oo xamaasadaa kicinayo oo dilkaa geystay daraad ilaa shalay ilaa daraad dhibka wadeen waxaan leenahay arrintaas sayto ma ogolin madaxda gobolka haddaan nahay waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas sayto ay ka baxaan dadkan ninka dile qabiil ma dilin ninkan nin shaksi baa dilay oo dowladda u shaqaynayay ayaa kuwii la socdeen dowladdan waxay ballan qaaday inay nimanka lasoo qabanayo wayna ku daba jiraan inay ninka maaragtay ninka dilka geystay in lasoo qabto ilaa kuwii la socdeen wakhtiga ayadeed marka ma rabno inay haddana xamaaso kale la kiciyo dil kale uu ka dhaco magaalada marka waxaan ka codsanaynaa reer gaaris sidaad ku nooleedeen ee nabadgelyada iyo fiicnida iyo wanaagga ummaddan iskula degneedeen inaad ku wala degnaataan oo maaragtay qalaalaasa laga kicin magaalada